Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeed iyo labaatanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo jacfar kuukay
qodobada aan idinkuga hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro ku nool magaalada nairobi waxaana ay ka doodi doonaan caqabadaha saxafiyiinta iyo fursadahoodaba saxaafadda waa xirfad muhiima dhalinyarada soomaaliyeedna way u baahan tahay saxaafaddu iyaguna way u baahan yihiin kuwa inta badan ku soo raaca in saxaafadan maaragtay meel uun dhaqaalo loo raaca ay tahay waxaan isleehay oon odhan lahaa wakhtigu badan ha iska gelinina
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid a
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka qoysaska ay ka baxeen ilaa iyo saddex boqol lix iyo afartan qof oo ku dhintay laba shil oo ay sababtay diyaaradda boing toddoba saddex toddoba max ayaa heli doona magdhow lacageed oo gaaraya ku dhowaad boqol shan iyo afartan kun oo dollarka maraykanka ah qofkiiba shirkadda diyaaradaha ee boing ayaa ugu talagashay inay u qaybiso ilaa iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ah qoysaska dadkii ku dhintay burburkii diyaaradaheeda ee ka kala dhacay indoneesiya iyo ethoobiya isdiiwaangelinta qaadashada magdhowga ayaa bilaaban doonta isniinta waxaana ay ku eg tahay koob iyo soddonka bisha disembar bayaan ka soo baxay madaxa fulinta shirkadda boyn denis mullenberg ayaa waxa uu ku tilmaamay magdhowga ay bixinayso shirkadda mid muhiim u ah caawinta qoysaska uu saameeyey shilalka diyaaradaha boyn wuxuu intaasi ku daray in xitaa qoysaska dacweeyey shirkadda ay heli doonaan lacagaha magdhowga ah diyaaradaha toddoba saddex toddoba maakis ee shirkadda boyn ayaa weli dhulka yaalla tan iyo markii ay mid ka mid ah diyaaradahan ku burburtay dalka ethoobiya tobankii bishii maarj ee sanadkan duulimaadkaas waxaa ku dhintay boqol toddoba iyo konton qof
mid ka mid a hogaamiyeyaasha mucaaradka hong kong ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo doorashada soo socota joshua wong ayaa sheegay maanta oo sabti ah inuu u tartami doono doorashada golaha deegaanka ee dhici doonta bisha nofembar ee soo aadan wong ayaa sheegay in go-aankiisu uu yimid kadib markii uu si taxadar leh arrintaasi uga fiirsaday waxa uu sheegay in tartankiisu uu yahay mid dhexdhexaad ah islamarkaana caqli ku salaysan lana xidhiidha aaminsanaantooda siyaasadeed dibadbaxyada hong kong ayaa socda muddo bilooyina oo sida caadiga ah loo qorsheeyey inay dhacaan sabtiyada kuwaasoo marmar gaara heer ay dibadbaxayaasha iyo bilaysku isku dhacaan
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa voice of america washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo ay marti ugu yihiin nuur maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed axmed oo ka mid ah dhallinyarada wariyaasha ee ka howlgala magaalada nairobi waxaynu toddobaadkan kusoo qaadan doonaa doorka ay dhallinyarada wariyaasha ah ay ku leeyihiin warbaahinta iyo tayada dhanka waxsoo saarka ama sida wararka ay usoo kala gudbiyaan inagoo falanqeyn doona mowduucaasi marka hore kusoo dhawow barnaamijka madasha aad baad umahadsan tahay khadar aad baan ku salaamaya magacay waa nuur maxamed cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee nairobi ku sugan ee saxaafadda inta badan ku dhex jira runtii mowduucan marka hore waan soo dhaweynayaa marka labaad waxaan isleeyahay dhallinyarada iyo saxaafaddu ma kala maarmaan adduunku waa jiilba jiil oo maaragtay jiilka hadda maanta jooga jiil baa ka horreeyey saxaafadda dad badan oo soomaaliyeed baa kusoo jiri jiray oo rugcaddaa saxaafadeed ahaa oo maaragtay kudayasho iyo role model u ahaa dhallinyarada waxaa laga yaabaa dadkii maaragtay noocaas ahaa in intooda badan ay hadda ay retire ka noqdeen saxaafaddii wax yar uu maaragtay uu ku siyaarsan yahay marka sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaanaan isleeyahay in dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaan mar walba fursadda ay haystaan saxaafaddana ay horumariyaan maaragtay oo khibradda saxaafadda ay ku dhiiradaan oo maaragtay adduunku wuxuu ku tartamaa dhallinyaradooda in maaragtay dadku wax soo saara yeeshaan xirfado kala duwanna la barto marka xirfadda saxaafaddu dabcan innaga waayadan dambe dhallinyaro ahaan soomaali ahaan waxaan isleeyahay aad bay u liidataa inkastoo jiraan dhallinyaro badan oo saxafiyiin oo soomaaliyeed haddana waxaan aaminsanahay sidii loo baahnaa inaysan inta badan uga wada faa'iidaysanin khibradooda saxaafadeed oo aysan heerkii maanta loo baahnaa aysan joogin marka waxaan odhan lahaa dhallinyaradu waa in ay ku dhiiradaan mar walba in ay saxaafadda hobina u yeeshaan waxna u bartaan waktina geliyaan kadib si ay u noqdaan maaragtay dad wax qurux badan soo saara waa tahay waayadii u dambeysay waxaa aad usoo kordhayay dhallinyarada soomaalida ee ku biiraya saxaafadda saxafiyiinta ama wariyaasha noqonaya ka waran bal qofka dhallinyarada ah ee uu ku jiro hami ah inuu wariye noqdo muxuu u baahan yahay si uu wariye u noqdo islii oo kale marka laga hadlayo waa hagaag wuxuu u baahan yahay in uu kow in uu tago iskuol lagu baranayo maaragtay saxaafadda in uu soo qaato maaragtay khibraddii saxaafadda oo fuula inuu soo qaato u baahan yahay inta badan dhallinyaradu ma sameeyaan oo maaragtay waxaa laga yaabaa in ay shotcut sameeyaan oo wax yaroo laba maalmood saddex maalmood oo maaragtay in ay meel wax ka soo bartaan ama qof itus yidhaahdo sida wax loo sameeyo sida wax loo idhidgareeyo sida loo hadlo marka inuu muddo kooban qofkii is yidhaahdo weriya taa inuu ku aamino marka taas bedelkeeda waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay qofku in uu iskuol fuula u galo maaragtay saxaafadda college inuu u galo collegeaas uu saxaafadda cilmiga saxaafadda uu ku soo qaato kadibna uu maaragtay uu jaanis u helo in uu helo meesha uu ku shaqayn lahaa iyo maaragtay topic u ka shaqayn lahaa marka way u fududaanaysaa qofku hadduu sidaas xirfaddii soo barto oo maaragtay uu qof xagga xirfaddii ka dhisan uu yahay aqoontii ka dhisan waxaan isleeyahay marka dambe waxaa u fududaanaya in uu hawsha ku shaqeeyo marka wuxuu u baahan yahay koowaad waa inuu waxbarasho aado waaya waa mahadsantahay waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka madasha bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay adiyo saaxiibkayba khadar waad baan idin salaamaya magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed axmed ku magac dheer afakaadho run ahaantii mowduucan dhallinyarta iyo saxaafadda dhallinyartu way dadaaleen way dadaalayaan iskudaygooda iyo isxilqaankooda kuwa saxafiyiinta ha kuwa saxafiyiinta way dadaalayaan wayna dadaaleen laakiin waxaa meesha ka maqan dowladdii tayeyn lahayd ee dabageli lahayd ee tafatiri lahayd ee iyaga qaladaadkooda sixi lahayd ee tilmaami lahayd baa meesha ka maqan dabcan haddii ay dowlad la-aan dhacdayna hadda ina haysataa ina haysanaysa run ahaantii maanta qalabkii wuu tayoobay boqolkiiba boqol waa tayoobay tayadii saxafiyiintuna dhulkay gashay sababtuna waa dowlad la-aanta wariyaashii hore inaga inaga horreeya ficena ka horreeya soomaaliyeed waxay lahaayeen tayo fara badan walow uuna qalabkoodu casri ahayn iyagoo tayo fara badan iyo xirfad iyo maskax leh yacnii taalantii ay ugu dhasheen ma ahayn wax la baray buu ahaa waxay kasoo bixi jireen kuliyadaha saxaafadda jaamacadaha maxaan ku dhahay soomaaliyeed waa dhalin la carabiyey bay ahayn hadda laakiin qofkii dadaala yaa intuu tuushin galo ama iskuol galo ama jaamacad galo yuu isagu iskii isu waxeeya marka qofkan xataa aan la baadhin inuu taalantii ulahay saxaafadda iyo inuuna ulahayn inuu codkiisu saxafinimo shuruudaha buuxin karo inuu howlkarnimadiisa iyo firfircoonadiisa shuruudihii saxafinimada ay buuxin karto isagoon la baadhin buu isagu iskii isu dirayaa marka isaga dhankiisa wuu dadaalay laakiin dowladdii tafatiri lahayd ama kaabi lahayd ama dhisi lahayd yaan meesha ka jirin taas marka meesha ay ka maqan tahay waa gaabka inoo dhexeeya saxaafaddeenu ay u dhaafi laadahay sagaashameeyadii halkay taagnayd experiencegeeda wuu dhaafi laayahay oo tv-ga la yidhahda tusaale soomaaliyeed ee loo horfuray tv-yadeenna labadii kun iyo lixdii ama shantii la furay oo kale halkii maalintii la furay xirfadda wariyihiisu ay taagnayd buu taagan yahay lama tababaro lama carbiyo seminaar looma sameeyo iskuul ma galo intii yarayd shir baa meeshaa ka dhacay saas iyo saas u dhacay waxaa kasoo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan saas iyo saas isku soo dubo ugu dambayn shirkaas ayaa si nabadgelya kusoo dhamaaday waa intaas ma dhaafiyo kama dhimo kamana daro tusaale ahaan idinkoo kaleeto markaad hadda wararka tibinaysaan ama gudbinaysaan sideed u gudbisaan maxaad qaab noocee adeegsataan annaga dabcan waan ku jirnaa laftanadu ma nihin dhalinyaro dowlad waxbartay oo dadka khibrad badan waxbareen iskana wax isu barnay annaga iyo firfircoonidanada waxaanu isku kaashano iyo maalin walba angalkii aan maalintii hore ka galnay mooyeen angal kale inaan ka galno inaanu adduunkii digital bu noqday sida loo kala firfircoon yahay tiviyada caalamiga ahaa ee aljaziira iyo c n n iyo say wax u gudbiyaan ama waxu tabiyaan aanu daawanno dabadeedna aanu maskax kala dhexbaxno cashir ka dhuuxno intaas oo kartidanada aanu isku daynaa laakiin ninkaan intaas samaynin ama aynu u suuragelaynin ama aan sida uu barnaamijyada u raadsan lahaa ama luuqaday ku baxayaanba aan garanaynin ma uu dhaafayo halka uu taagan yahay waana dhibaatada ina haysato dhammaan geyiga soomaaliyeed iyo dadka soomaalida ahee qurbaha ku nool intooda badanba waayahay nuur ayaan siinayaa nuur adduunka hadda wuu horumaray oo wax walba qofka adduunku wuxuu gaaray in qofka isagu hadda mararka qaar uu waxasbari karo maxaa is leedahay inta badan wariyaasha soomaalida caqabada ugu badan ee ka haysata inay hormariyaan xirfadooda saxaafadda maxay tahay caqabad hortaaga midda koowaad waxaa jirta aan ismali hadda wax badan oo dowlad looga sii baahan yahay oo maanta aan isleeyahay way kaga xidhan tahay ma jirto sababtoo ah adduunku wuu hormaray lama joogo sagaashankii iyo maaragtay wixii ka horreeyey wax walba maaragtay uu iska adkaa maanta digital weeye adduunkii qofku waxaan isleeyahay marka koowaad waa inuu iskuul wixii u galo oo college u galo markuu kuliyad u galo saxaafadeed oo wixii xirfadii uu soo barto dabcan ma soo baranaysid boqolkiiba boqol wax ku anfaca kama soo waxaa laga yaabaa inaad meesha ka soo baranin laakiin waxaa muhiima in qofkan wariyihii uu ku dadaalo sidii isagu wax isu bari lahaa sida saaxiibkayba uu sheegay waxaan isleeyahay adduunka maadaama uu digital yahay inaad aaminto un markaad saxaafad meeshii collejkii ka soo baxday inaad taleefankaaga intaas hor dhigto oo aad muuqaal yar iska duubto aad sida youtube iyo facebook ku geliso inaad sidaa saxafi ku tahay inaad aaminto waa khalad waxaan isleeyahay waxayna kaa hor istaagaysaa arrintaasi in aad xirfadaadii hormariso oo aad maaragtay wax faa'iidaysato waxaan isleeyahay marka qofku waa inuu u diyaargaroobo marka uu wax soo barto waa inuu u diyaargaroobo sidii uu xirfadiisa u horumarin lahaa isaguna wax isu sii bari lahaa because hadda adduunka waa digital youtube baa laga helayaa wax walbood u baahato youtube baa laga yaabaa inaad ka hesho oo maaragtay cilmigii saxaafadoo dhani wuxuu ku jiraa youtube iyo baraha bulshada ku jira iyo google marka wixii inuu qofkii saaj gareeyo oo noqdo qof wax baari kara oo ku baraarugsan in uu waxa ka maqan in uu heli karo oo si uun ku heli karo kadibna uu ku dadaalo in wax qurux badan oo u qalanta maaragtay xirfadiisa u qalma inuu soo saari karo marka laakiin haddii uu qofku aamino weriyaa tahay maanta shir baad ka qaybgeli kartaa kaamarad baad duubi kartaa kadib waad maaragtay facebook iyo youtube baad ku shaacin kartaa waxaasoo dhan waxaan isleeyahay ma aha wax anfacaya saxaafadda ama heerka maanta dhallinyaradu inay gaadho looga baahan yahay iyo digitaalka fursadaha ay haystaan dhallinyaradu fursado badan bay haystaan oo ay kaga faa'iidaysan karaan digitaalkan adduunkan hormaray isagoo qofku gurigiisa joogaa laga yaabaa inuu maanta caawa intaas oo cashir uu barto intaas oo xirfadood oo ka maqnaa oo saxaafaddii la xidhiidha inuu barto waxa ugu yara uu baran kara waxaa weeye sida codkaas la ysugu xidhxidho sida maaragtay video loo idhidgareeyo waxaasoo dhan buu baran karaa marka waxaan isleeyahay xitaa tabinta maaragtay wuu ka baran karaa maaragtay way ku jiraan waa laga helayaa baraha bulshada marka inuu qofku laakiin waxaa ka horeysa uu ku baraarugsan yahay waxaas xirfadna u leeyahay inuu wixii baaran karo waayahay cabdiraxmaan maxay tahay caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dhallinyarada doonaysa inay saxafi noqdaan ee saxaafadda kusoo biraan bismillahi raxmaan raxiim khadarow horta caqabaduhu way iska badan yihiin midda aqoon la-aanta ugu badan warbaahinnada marka inta faraha badan laga shaqeeyo ee saxaafadda layska maqla idaacadaha iyo middan tiviyada ah caqabadaha u badan waa meesha keliya loo shaqo doonto caqabadaha u badanna iyagaa lagala kulmaa waxaa weeye dhallinyaradii waa la shaqaalaysiin tiviyadii waa la furay ninku lacag uma haya tivigan uu furay markuu shaqaalaysiiyo wuxuu leeyahay tivigaas lacag soo geli wiilkii marka waxaa qasab ku noqonaysaa siduu lacag ku samayn lahaa inuu u dhaqaaqo xayeysiimaha masti maaha in la wada helo qasab maaha in la helo yarkii waxay marka qasab ku noqonaysaa inay warkii ruuxu ka qaadayo ama waraysigii ruuxu ka qaadayo uu ka raadiyo qutulduruurigeedii oo mid aan sax ahayna waxaad arkaysaa idaacad yar oo f m ah oo ku taalla gobolada soomaaliyeed gobol ka mida oo ay ka shaqeen waa f m halkan magaale ay ku taallo tusaale muqdisho oo kale ay ku taallo waxaa ka shaqaysa soddon wariye soddonkaa wariye ninkaasi idaacadda mushaar kama wasiiyo xudhaha idinku isdabara heer waxaa la gaaray marka xayeysiintii haddii ay tusaale ahaan lahayd saddex boqoloo dolar afar boqoloo dolar sidii la isugu fallisayay idaacadihii ay bateen la isugu fallisayay labaatan dolar laga dhigo marka dhallinyaradu waxay la kulmaan caqabadaada fada baran hadday wax bartaan oo xirfadaas isu waxeeyaan isu xilqaamaan ma helaan shaqo shaqaday helaanna waa tu iskaa wax u qabsan la yidhaahdo mar waxaa la dhahaa magac raadso oo saddex bilood adu isa soo saar ama lix bilood mushaahar la-aan ku shaqee marka caqabado fara badan baa kasoo horeeya ilaa iyo nin iyo nasiibkii uun isku soo saara mooyaane waa arrin aada u dhib badan waayahay nuur maxay tahay inta badan dhallinyarada kusoo biiraysa saxaafadda way kusoo badanayaan dalkii iyo gaar ahaan magaalada nairobi oo aynu joogno maxay tahay waxyaabaha dhallinyarada ku qasbaysa inay saxafi noqdaan ama saxaafadda ku biraan
waxaan isleehay horta way jiraan kuwa aan maaragtay labaan u kala qaadaya qaar waa qaar maaragtay wixii u leh hobbi u leh oo ka hela in ay maaragtay xirfadan inay bartaan kuna shaqeeyaan oo waa qaar maaragtay u leh in ay maaragtay waxaan jeclaansho u leh qaarna waa qaar ay duruufta ku khasbayso oo laga yaabo in loogu sheekeeyo qofka wariyihii uu ka nolol roon yahay qofka kale caadiga sidaa daraaddeed haddii maaragtay qofku uusan shaqo kale xitaa wariyihii uunan helin wuxuu iska samaysan karaa youtube xayisiimiyo waxbuu ka dhex raadsan karaa muuqaaladiisa halkaasuu gelin karaa halkaasuu maaragtay quutul daroorigiisa ka raadsan karaa si dhib yar isagoo gurigiisa jooga haddii kale idaacad baa qaadan karta t v baa qaadan kara shaqo aan dhib badnayn buu mushaar ku qaadan karaa in sidaa loogu sheekeeyo aaminaan baa laga yaabaa dhallinyarada iska caadiga marka isagoo qofka aan xer u lahayn maaragtay hobbi u lahayn baa laga yaabaa in ay taasi ku jiido xagga duruufta waa waa qayb oo kuwo badan oo maaragtay aan kaba helin inay saxafiyiin noqdaan laakiin duruufta ay ku khasbayso in maaragtay ay xirfaddii ka war doonaan saxaafadda inay ka war doonaan ay duruufta ku khasbayso way jiraan kuwo iyaguna waxaa jira ule maaragtay waxaan ule maaragtay hobbi ule oo rajaynaya in ay wariyo noqdaan oy heer ka gaadhaan marka kuwaasi inta badan way dadaalaan oo waxay ku dadaalaan sida ay xirfadoodan u horumarin lahaayeen shaqadoodan u horumarin lahaayeen berri uu u noqon lahaa wariye buuxa oo maaragtay la yaqaano oo saxaafadiina heer wanaagsan ka gaadha laakiin qofka soo raacay wariyuhu uu ka nololroon yahay qofka kale caadigaa uu ka nololroon yahay qofka soo raacay waa qofka dhexda ku jaba weeye isagu maaragtay saxaafadii waxbana aan ka fahmin ku dhex wareera weye kolka ugu dambaysana laga yaabo inuu maaragtay isaga oo lagaba yaabo in kulamo badanoo wariyaashu leeyihiin kasoo qayb galay oo saxaafaddii lagu dhex arkay oo la aaminay inuu qof wariyaa yahay inuu markii dambe maaragtay aad aragto isagoo haddana ka shaqaynaya maqaayad jikadeed ka shaqaynaya inaad aragto marka waa waa dhibaato maaragtay runtii jirta marka arrintaas waxaan isleeyahay labadaa qaybood baa u sababa in dhallinyarada nairobi khaasatan joogtahay inay saxaafadda aada ugu badan yihiin waayahay cabdiraxmaan sidee ayaa looga gudbi karaa dhibaatooyinkii hadda aad ka dhawaajisay ay wajahaan dhallinyarada marka ay doonayaan inay warbaahinta ku biiraan waxaa looga gudbi karaa horta tusaale waxaan anigu dhihi lahaa dhanka social media qofku intuunan saxaafadda ku biirin iska dhiso facebook dad badan ku xidhan yihiin ha samaysto isagu wargaleen ha noqdo intaa markuu sameeyo qofku isagu ha isa soo saaro waa intuunan xirfadiisa saxaafadeed barashadeeda ku jiro ee unan banaankaba iskeenin xilliga intaasu is sameeyo waxaa jira sababo internetka lacag looga sameeyo sida youtube-ka oo kale aaladaas marka lacag ha ka sameeyo isagoo kharash ahaan isku filan oo qaabkii lacag samaynta isagu isku soo filaaday oo kameero raadsaday samaystay wax duubta barnaamijyo shidan iyo maxaanku dhahay tayo isaga gaar u ah samaystay ha isa soo raadiye wuxuu saxaafadda usoo doontaa ha noqdo uun magac iyo aqoonsi laakiin saxaafadda hadduu usoo doonto inuu mushahar ka qaato noloshiisa ku baysgareeyo ku dabero taasi suuragal ma aha marka meel kale ha ka raadsado shaqo oo qaabkan internetka adeega lacagta looga dhaliya hasoo iska soo dhiso isagoo marka youtube u shaqaynaya oo kale tusaale magac ahaan ha usoo dhexgalo saxaafadda taasaan kula talin lahaa aye gabagabadii barnaamijka waanu soo gabagabaynaynaa marka maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabeynayaa dhallinyaradu saxaafadda waa wax la barto waa xirfad muhiima dhalinyarada soomaaliyeedna way u baahan tahay saxaafaddu iyaguna way u baahan yihiin kuwa inta badan kusoo raaca in saxaafadan maaragtay meel uun dhaqaalo loo raaca ay tahay waxaan isleehay oon odhan lahaa wakhtigu badan ha iska gelinina haddii uusan aynan ahayn waxan wax aad maaragtay adiga ku jira maaragtay fikirkaaga ku jira oo aad rajaynaysa inaad weriye noqoto oo aad maaragtay xirfadan xirfad aad adigu jeclaatay aysan ahayn waxaan isleeyahay ha u soo raacin dhaqaalaa laga helaa intaa keliya ha usoo raacin kaas waxaan leeyahay marka bannaankaaga adoo iska joogaa kuu khayroon dhallinyarada kale ee maaragtay hobbigooda uu yahay ama maaragtay rajadoodu ay tahay in ay saxafiyiin noqdaanna waxaan odhan lahaa saxaafaddu waa shay wanaagsan markii sida wanaagsan loo isticmaalo kuwa warbaahinta caalamiga u shaqeeya iyo kuwa maaragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay u shaqeeyaba waxaan odhan lahaa xirfadiinna mar walba ku dadaala in aad maaragtay heer sare gaarsiisaan waxaa kalood ku dadaashaan waxaad soo bandhigaysaan in uu noqdo wax wanaagsan oo maaragtay dadka soomaaliyeed iyo maaragtay bulshada aad ka dhex shaqaynaysaan aan dhibaato iyo maaragtay kala qaybsanaan u horseedaynin mar walba khibradiinnii uga faa'iidaysta inaad wax wanaagsan oo maaragtay maslaxada ummaddu ay ku jirto inaad mar walba soo bandhigtaan kuwa maaragtay warbaahinta de caalamiga u shaqaynayana iyadana sidoo kale in dabcan way ka duwan tahay warbaahinta caalamigii tan gaarka loo leeyahay oo tan gaarka loo leeyahay dee waxaa laga yaabaa wixii la rababa in laiska sii daayo laakiin warbaahimaha caalamiga waxaa suuragal ah qofkii wax laga laga tafatiray baa ka baxaya marka waxaan mar ku soo gebagabaynayaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay ku dadaalaan sidii ay u bedeli lahaayeen jiilkii iyaga ka horreeyey iyo raggii maaragtay iyo gabdhihii saxaafadda ritaayarka ka noqday ee lasoo dhegaysan jiray ee saxaafadda lagu soo yaqiinay ee magacyada lahaa ee hebel iyo hebel ah siday u bedeli lahaayeen ee maaragtay wariyayaal la yaqaano oo caan ay u noqon lahaayeen oo wax qurux badanna gudbiya ha ku dadaalaan baan odhan waa lahaa macsan tahay cabdiraxmaan aahin gabagabadii hadarow waxaan kusoo gebagabayn lahaa run ahaantii dhallinyarta soomaaliyeed ay rabaan inay saxaafadda kusoo biiraan haddii aan uga waramo saxaafaddu meel dhibyar ma ah meel lacag laga helana ma ah inay iskaga joogaan way uga dhibyar tahay haddii ay go-aansadaan inay soo galeen ama ay ku guda jiraan saxaafaddu waa meel lagu qabto shaqo jannana lagu geli karo naarna lagu geli karo dad la isugu soo jiidi karo dadna lagu kala dili karo waa mindi laba afle inay uga faa'iidaystaan dhanka wanaagsan dhanka khayrka mar walba uu ku jiro isu soo jiidka darka aan lagu baranin kuwa dadka isku dira aan lagu baranin kuwa dadka caaya aan lagu baranin qabyaaladiiyo kala fogeyn ee lagu barto ruux runsheeg ah dhexdhexaad ah meesha uu ka soo jeedo iyo meesha uu taageersan yahay aan la garanin codkiisa lagu raaxaysto oo lagu raaxaysto qof walba qanciya yacnii qof walbana uu fahmo wuxuu soo qoro iyo wuxuu tabiyaba qofkaasi wuxuu noqonayaa qof sumcad leh qof magac leh sida wariyaasha aan maanta ku naalloonno ee aynu sheegno markii weriye wanaagsan laga sheekaynayo inuu noqdo way u dhib yaraanaysaa marka ilaahay haydin hanuuniye sidaas ku dadaalaan dhihi lahaa aad baa umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen nuur maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed oo ka mid a dhallinyarada wariyaasha ee ka howlgala magaalada nairobi waxayna marti ugu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
khadar maxamuud xareed waxa uu inala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada oo nairobi nooga imanaya halkaad kala socotaanna waa v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara nuur bukhaari mahadsaned jacfar horyaalka premier leaga ingiriiska ayaan ku hormari doonaa ciyaarta ugu horeysa goordhow ayay dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo sheffield united ciyaaraha kalena caawa fiidkii ayay dhici doonaan kuwooda ugu waaweyn haddii aan kasoo qabto chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee brighton and hof albion manchester cityna caawa ayay fooda dari doontaa kooxda everton tottenham ayaa waxa ay is arkayaan kooxda southampton watford iyo wolverhampton wonders ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona westham united waxay ila dheeli doontaa kooxda pornemouth horyaalka spain ayaa ciyaaro xiise leh ay galabta iyo caawa dhici doonaan ciyaarta shan daqiiqa kadib bilaaban doonta ayaa waxay dhex mari doontaa valencia iyo atletic bilbao caawa fiidkii kooxda barcelona waxaay la ciyaari doontaa kooxda kitef oo ka dhici doontana guriga kooxda kitef qaranada waxay la dheeli doontaa leganes halka atletic madrid iyo real madrid oo ka wada dhisan magaalada madrid ay caawa isku arki doonaan garoonka wanda metropolitano ee magaalada madrid ee kooxda atletic madrid ay ku ciyaarto talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona galabta iyo caawa ciyaarta ugu horeysa galabta ayay dhex mari doontaa juventus iyo spal samdoria ayaa waxa ay gurigeeda ku martigeli doontaa kooxda horyaalka hogaamineysa ee inter milan atalantana waxay la dheeli doontaa kooxda saswolo dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad baad umahadsan tahay nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa wararkii ciyaarahan la socodsiinaya halkaad weli nagala socotaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington muusigaasi dhegihiinna ku soo dhacaya waxa uu hordhac uu yahay codadkii macaanaa ee cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khadra daahir cige
qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari welidegin cidiya qalu qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaykii ciribka isa saari bacaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhahiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcaw cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisaa calaba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cosobka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisaa calaba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah
heestaasi caano iyo nabad iyo codadka cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khatar daahir cige ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan damba dhegaystayaal nabadgelyo
gulaama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu gaysteen carragaa tilmaanto cawayskii gudguda helay sakana cawaga leeye soo celiyey mayayo gulaama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu gaysteen ooheega culay camma loorima tahay darwaha iscunayo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiinki